فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah soo dhowaada dhegaystayaal qodobadaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed oo sheegay in bulshada muqdisho in badan oo ka mid ah ay qaadayaan duruufaha uu baday xasan sheekh oo lagu eedeeyey dhac iyo boob sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaano eedahaas iyo kuwa kale la mid ah u jeediyey shariif sheekh axmed kadib kulan ay muqdisho ku qabsadeen barnaamijka caawa waxaad kaloo ku maqli doontaan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka qayb galay xiritaanka dowro muddo u socotay wuulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah oo ka dhacday magaalada bu'aale waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimadaha mas-uuliyiinta waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ciidamada saynad yuhuudda ayaa weeraro xukugalla ka geystay deegaano ku yaala daanta galbeed iyadoonay dagaalyanada muqaamada falastiin halkaasi ka fuliyeen weeraro loogu argudayo shacabka subaxii hore maanta oo sabti ah ciidamada yuhuudda waxay weeraro kala cayna ka geysteen magaalooyin iyo deegaano ku yaala daanta galbeed ee la haysto ila wareedii la hadlay warbaahinta ayaana waxay sheegeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqimo ka geysteen xerada dulkaram ee dhacda daanta galbeed waxayna halkaasi waxyeelo kala duwan ku gaadhin dad rayda oo halkaasi ku dhaqnaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weeraro xukugallaa ku qaadeen magaalada beetlaxam ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku xidheen dad badan oo falasitiiniyiin ah iyagoona burburiyo guryo kale guryaha ay dumiyeenna waxaa ka mid a guri u degnaa maxbuus maanta ka soo baxay xabsigood oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maqdaada waxay sidaas la mid a u weerareen magaalada qaliiliya iyagoona halkaasi ku xidhay laba wiiloo dhallinyaro ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen weeraro kala duwan guutada sare ayaa oo ka mid ah guutooyinka militariga kooxda muqaamada ayaana waxay weerar ku sheegayaan inay qarxiyeen gaari gaashaman oo ay wateen ciidamada yuhuudda halkaasna ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii askariya la socotay jabhadda oramada ayaa weerar khasaare geystay ka fulisay magaalo u dhow addis ababa wararkii naga soo gaaraya dalka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyaadka oramada ee magacooda loo soo gaabiyo oo weli ay weerar sababay khasaare kala duwan ay ka geysteen magaalada sulolto oo labaatan shan kilomitir u jirta caasimadada sababa ee dalka ethoobiya weerarkani ka dhacay magaalada u dhow caasimada ayaa waxaa lagu waramaya inuu yimid xilli gudaad sabab ay ka socdeen qabanqaabada shir madaxeedka soddon isdeedaad ee madaxda midooda afrika kaasoo sabtidii maanta ka furmay gudaha caasimadda weerarka ay fuliyeen jabhadda oramada ayaana waxay xoogu tilmaamayeen lagu dilay sargaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda abiy axmed balse lama xaqiijin tirada rasmiga ee lagu dilay dagaalkaasi weerarkani khasaaraha badan dheliya ayaana wuxuu imaanayaa xilli sirdoonka dowladda xabashada etoobiya ee sheegtay inay burburiyeen awoodda jabhaddani sidoo kan uu ku dhawaaqay abiy axmed in jabhadda oramada ee magacooda loo soo gaabiyo oo weli aysan iminka lahayn awoodday ku fuliyeen weerar xoogan ordogan ayaa weerar afkaa ku qaaday madaxweynaha cusub ee maraykanka isagoona ku dhaleeciya siyaasadda barakicintee wala yimid warbaahinta ka soo baxda dalka turkiga ayaa waxay warinaysaa in madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan uu sheegay in taraam uu wada faragelin ka daran midii hore taasoo ku aadan marinka khaza wuxuuna tilmaamay in midaasay sii hurinayso xiisada u dhexaysa kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda maraykanka wuxuu sameynayaa xisaabaad qaldan oo ku aadan gobolka iyaga iyo xaqiiqooyinka taariikheed waana inaan sindhabe la iskaga indhatirin midaasi ayuu yidhi rajab dayib erdogan maruu ka hadlayey faragelinta maamulka trump uu ka wado gobolka loogu yidha bariga dhexe xukuumaddan kale ayaa waxay muddooyinkii lasoo dhaafay isku muujinaysay inay tahay mid siyaada uga soo horjeeda waxa ka dhacaya gobolka loogu yeera bariga dhexe iyo tallaabooyinkaan wanaagsaneyn ee uu qaadayo trump dadka qaar ayaana waxay tilmaamayaan in hadallada erdogan aysan ahayn kuwa xaqiiqada ku salaysan maadaamuu horey uu ahaa mid munaafiqeynaya qadiyadda islaamka iyo shacabka muslimiinta ee falastiin ciidamadii cirka ee ruushka ayaa waxay soo dhideen diyaarad aan duuliya lahayn oo ay ciidamada yukrainiyiintu leeyihiin xukuumadda moscow ayaa waxay sheegteen ciidamadooda cirkay ku guulaysteen inay soo ridaan diyaaradda tiro badan oo aan duuliyo lahayn kuwaasoo habeenkii xalay ay ku soo weerartay dowladda ukrain wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in nidaamka difaaca cirka ku guulaystay burburinta in ka badan afartan diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwaasoo lagu burburiyey gobollada kale ah folgogrod rastof iyo sartof sidoo kale wasaaradda dagaalka ee xukuumadda moscow ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamadooda ay horumaro ballaaran ka sameeyeen dhanka bariga ukrein iyaguna la wareegay tuulooyin deegaana iyo magaalooyin ku yaala gobolka donistig ee bariga ukrein howlgalladan isdabajooga ayaana waxay ku soo aadayaan xilli hogaamiyaasha moscow iyo washington ay kulan ku yeesheen waddanka sacuudi carabiya iyagoona ka wada hadlay arrimo la xidhiidha xabajoojinta dagaalka ukrein waxay sidoo kale ku soo aadaysaa middan iyadoo maalmo ka hore uu madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu sheegay inuu diyaar u yahay in ruushka ay kala wareejistaan dhulal ay kala haystaan taasoo waa mid aan macquulayn inay waafaqdo xukuumadda uu madaxa u yahay putin ugu dambayntii in ka badan labaatan ruux ayaa loo xidhay weerar jimciya lagu qaaday ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan maamulka lubnaan ayaa maanta ku dhawaaqay in xabsiga loo tixaabay lix iyo labaatan ruux oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii fiidlimadii jimcaha lagu qaadiyay kolonyo ka tirsan ciidamada waxaa loogu yeedha qaramada midoobey kuwaasuu ku socdaaliyay wadada gasha garoonka diyaaradaha ee magaalada bayruud waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada qaramada midoobey ee ku sugan dalka lubnaan madaxweynaha kiristaanka ee maamulka dalka lubnaan ayaa wuxuu siyaada u canbaariyey weerarka lagu qaadiyay kolonyada qaramada midoobey wuxuuna carabka ku adkeeyey in kuwii weerarkani geystay la ciqaabi doono dhankeeda qaramada midoobe ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in kolonyada la weeraray xilli ay kusii jeedeen garoonka diyaaradaha ee beyruuda halkaasoo mid ka mid ah gaadiidkooda lagu gubay laba sargaalan looga dhaawacay ciidamada qaramada midoobe ayaana ku cataabay in weerarkan uu ka dhigan yahay xadgudub bareera u ka dhan ah waxay ugu yeedheen sharciga caalamiga oo aysan iyaga ku dhaqmaynin weerarka caalamka dhegaystayaal caawaanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa dowre ayaa magaalada bu'aale loogu soo xiray mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah dowradan oo loogu magac daray saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaabiye bin abi sufyaan allah ka raali noqda e ayaa waxaa lagu bixiyey duruus badan waxaa dowladan abaabulkeeda iyo hal abuurkeedaba lahaa sheekh maxamed mire jaamac allah shahaadadiisa ka aqbale eh kaasoo gobjoog ka ahaa munaasabadda furitaankeeda haddaba dowladan oo socotee muddo bil ah ayaa waxay wilaadda ka faa'iideen wax badan oo maamulka la xidhiidha waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay xiritaanka ka mid ah sheekh suldaan maxamed aale maxamed بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة إله سبحانه وتعالى وحن ويدينا إن جمع إن جمع مبارك إن إلهي نوغلقه وإله لقرها لقلنا إيه ذنوبتنا إلهي كدافه عمرنا إلهي كبركيه عدونا إلهي كجبشه إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا أنت إنك شهيد شهادة ودا إنه أقبله inagana ilaah subxaana wa tacaala shahaado khaalisa wayna siiye dhammaanteenba allah subxaana wa tacaala waxaan weydiinana intay naga dhaawacaan iyo intay naga bugtaba in ilaahay inoo biskeeyo qof kastoo baahana baahidiisa allah ha deeqo qof walbaa wixii muraadu san uu leeyahay wanaagsan allah la kulmiyo ilaahay aafaadka adduunyada allah subxaana wa tacaala haynaga hayo cadaabta qabriga iyo cadaabta qiyaame intaba allah subxaana wa tacaala kuwu ka badbaadsho allah haynaga dhigo ilaah subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa islaamka iyo diinta uu ilaahay subxaana wa tacaala aan hadda aan haysanno ee ilaahay awoodda uu siiyey ilaahay kuwii dib u ceshay inagama dhigo kuwii hore uu kaca allah inaga dhigo kuwii kor u qaada allah inaga yaabo ilaah waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala waxa allaale wixii cadowga ee ka hor imaanaya diintaas inuu ilaahay isagaa awooddiina siiyo inaga qamciye oo awooddaa iska leh waan ku mahadinaynahay uu inaga qamciyo wixii cirka u marya alla uu ka daadsho wixii dhulka u marya ilaahay ka qarxiyo waxa badaa u saarana ilaahay uu ka qarqiyo ciidankoodana uu ka yeelo kuwan shataat uu geliyo tafaruq ilaahay gudahooda uu geliyo awooddooda rucbigana ilaahay dushooda ha yeelo siduu inoo ballanqaaday inagana habaadka allahayna siiyo oo ilaahay kuwa urursan allahaynaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoo gargaaray nasri badanna waa ina joojiyey waa ina tusay waynu aragnay maantana hoogii gaalada ayaynu arkaynaa iyo maraykankii oo ololaaya iyo yuhuuddii oo jabtay iyo ducafadii oo guulaysatay ilaahay guusha inagama reebo iyagana jabka allahw siyaadiyo olalkana allahw kordhiyo diyaaradahooda kuwa saa hadda isugu dhacayaan u sii laasima allah ka yeelo cawaaqib aanay hore u arag allah ha tuso taraan oo safiiha wuu hanjabay oo maaragta maxay ahayd dee waa booteeyey ilaah subxaanahu wa tacaala gundihiisu haga yeelo tani tii uu ku bixi lahaana allah ka dhigo islaamka calankiisana kii ilaahay kor ugu qaadi lahaa ilaah subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo inagana nasrigeena waa sugaynaa waana layna sugayaa ilaah waxaan ka baryaynaa kuwa guulaysta inuu ilaahay naga yeelo guusha aanu inaga qadin ikhwa walaaladeenna walaada ah ee halkan dowladu ugu soo socotay muddo xoogaaya oo afartan habeen ku dhow sida walaaladuba ay sheegeen oo raggii halka ka kacay oo dhamme ay maarata maxaydi ka wada warrameen waay mataqaanaa way soo dhammaatay khaatimadan aanuba ku soo beegmay anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay farxadna allah kala kulmiyo cilmi iyo camal allah kala kulmiyo shaqo horu kacda allah kala kulmiyo dunuubtoodu dhaafa allah kala kulmiyo wixii ay mataqaanaa tabayaan oo dhan oo ilaahay u ahaysiiyo oo u hagaajiya allaha kala kulmiyo nasriga islaamka allaha kala kulmiyo iyo guusha islaamka kuwii horyeela allaha ka dhigo mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano nin sidii la sheegay isagu soo soo codsaday ama doorasho ku galay shaqooyinka laynoo diray oo dhim markaa ma jiraan nin walba isagoo aan aqoon u lahayn oo aan garanaynin ayaa loo diraa ilaa xaqan oo fudaydsha intaasoo camal baan aragnay oo ragga gudahooda ku aragnay oo inaga nin walbaaba uu la kulmay inta shaqo laynoo diray haddana in ilaahay inoo fudaysay shaqadii oo waxaa la wixii gudaheeda ku jiray oo dhan ilaahayna tusay oo ilaahayna inoo furay oo aynu ku shaqo gallay ayaa la arkay marka marka koowaad waxaan inoo dardaarmayaa dabeecaddeennu yaana ilaahay inaga fogeynin dabeecaddeennu ilaahay yaana inaga fogeynin gaabiskeenana yaynaan moodin guul aan guulaysanayno iyo mataqaana maxay diyaynaan moodin shaqooyinka laynoo dhiibay cid abaal inagaga rabtaa ma jirto cidaan abaal kaga rabnaana ma jirto waxaan rabnaa ilaahay inaan ku gaadho waxaad ogeydeen maanta shaqadan aynu qabannay ee ilaahayna haleeshiiyey hore umay jiri jirin xarakaadkii xarako wilaad samaysatay xarako samaysatay wilaaddii hoose ee muxaafadaadka xarako maamul dhan oo saasoo mataqaana nuqabo leh oo culimo leh oo wilaad leh oo mataqaana maxay dii qiyaado leh weli saa umay soo jirin laakiinse waxa weeye markay jeesteen wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum diintiisa u dhammayd iyo sharciga siduu u dhammaa markii ilaahay faraa uu geshay ayay ka istiqaalaysteen gaalo iyo ducafnimadeeday ka raaceen iyo biilasha ay ka qaadanayaan iyo baasaaboorada ayay ka qaateen waad aragteen maanta ragga aan tirada lahayn ee mujaahidiinta ah ee meel walba taagan hal qof oo baasaaboor lama ku ogtihiin hal qof oo dhoofdhoofoo dabadda tega ma ku ogtihiin hal qof oo gaala la soo hadasha ma ku ogtihiin maya weeyaan maadaama aan ilaahay ku tashannay mar walba waxaa laynaga rabaa in aan ku tashanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaskiisa ilaahayna ma aqbalo camalka ma aqbalo ilaa maa kaana lahu khaalisan wabtuqiya bihi wajha ilaahay wuxuu aqbalaa camalka wixii isaga khaalisa looga yeelo nin kastaana waa inuu khaalisnimada ilaahay ku dadaalaa siduu camalka ugu khaalis yeeli lahaa raalinaga ahaada haddaan idinku dheereeyey wa akhru dacwaana alxamdu lilah suma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay waaligii wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد التحيه اخوه الكرام إن اولا وحن امهد علينا الله سبحانه وتعالى الذي بنعمه تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى نوافجيي inaan isugu imaano halkan oo ah dowradii u socotay wilaada muxaafadaadka wilaayaadka islaamka gebagabadii dowradii iyo xafladii ikhtitaamka ahayd macad mucaawiya ibn abi sufyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala fursad noo siiyey inaan soo xaadirno aan ka qayb noqonno ilaahay aan ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa maktab siyaasa walwilaayaat ee ay ugu horeeyaan ragga maaragtay qiyaadada guud ahaan ee abu cubayda xafidahu llah waracaa xarakadii guud qiyaadadeeda ah iyo maktab siyaasa walwilaayaat ragga hadda maaragtay hogaamiya jazaahum allahu khayra jazaa oo walaalkii shahiideyna uu ugu horeeyey oo dowradan iyadoo la furay oo asiga uu furay ilaahay uu doortay asna waxaa waaye ilaahay aan u baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannat alfirdows ilaclaa ilaahay haka waraabiyo waxaan leenahay bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala aan u mahad celinaynaa aan marro la hilmaami karin raggii ta'hiilka jazaahum allahu khayran ee u taagnaa raggan in ay shaqadooda iyo mahaamtooda ay u sharxaan ayna maxaan ku idhahdaa dhisaan ay horumariyaan jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay juhdigiin ilaahay ma dayaco walaalayaal wakhtiga waa kooban yahay anaa dhiman looma hadlaa layidhi ee waxbaa dhiman aa loo hadlaa wax dhiman ma jirto culimmadii hadashay wulaadii waa la hadlay marka uwaasidii hadlay raggii ardaydii idaaradii machadka wax dhiman umaba jiraan marka insha allahu tacaala maadaama aada joogto kelimadaada bal inta soo istaag unbay tahay jazaakum allahu khayran waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhaweyneynaa annagoo ah wulaada wilaayaadka islaamka koley hadda rag badan aa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhaweyneynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktabu siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiin xasanaadka idinku kabo waanu soo dhaweyneynaa waana wax loo baahan yahay in maaragtay lasoo celceliyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay intaas kadib walaalayaal dhowr qodob ayaan rabaa inaan dul istaago kadibna kelimaad yar oo towsiyaad eh ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan kusoo gebagabeeyo qodobka koowaad shaqadan dadka mas-uuliyiinta ah wulaada khaasatan wulaatulmuxaafadaad waa qiyaadada maydaanka waay camalka oo dhan iyagaa muraayid u ah runtii ragga maaragtay wulaada gobolada oo anigaan ka mid ahay culeys uusan nagu dhacaynin ayuu ku dhaca boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan waxaa la dhihi karaa shaqada wilaayaga iyagaa gacanta ku hay marka dadkaas waxay nagu mudan yihiin mahad celin uducayn iyo dhiirigelin iyo garab istaagid iyo ta'hiilin intaba way naga mudan yihiin qodobka labaad oo aan rabo waxa waaye cilmiga markii loo fiiriyo dadka mas-uuliyiinta baahida ay u qabaan waxay la mid tahay bal ka daran tahay baahida loo qabo raashinka iyo biyaha iyo cabitaanka iyo cunnada iyo waxay la mid ah waxay leeyihiin ninka mas-uulka haddii uu noqdo nin jaahil ah aan waxba garanayn cilmigii sharcigii uusan maarata ku hubaysnayn wuxuu la mid yahay sida daabo oo maxaanku idhahdaa bilaa rasanin tamuru calaa khayri ariiq waa daabo aan lahayn hogaan iyo zamaam iyo afher ama baabuur aan lahayn steerinka mana goostay duurkan iyo jiqdan hadduu dhex maro waxa waaye wax allaal wixii ka hor imaaday inuu baabi yahay u badan tahay sooma marka ninka mas-uulka haddii aqoon la-aan uu noqdo sidaasuu lamid yahay bal waa ka daran yahay waxaan rabaa walaalyaal qodobka kale aan ku dari lahay waxa waaye wilaayaadka maqsuudka loo dhisay maxay tahay maxay ka turjumayaan maxaa loo dhisay wilaayaad loo kawinay laba shay waay mid saddexaad ma jirto waa laba shay sida sheekhu lislaam ibnu taymi raximah llahu tacaala in badan uu kusoo celceliyo kutubadiisa maqsuudulwilaaya wuxuu leeyahay waa labo koow islaaxu diini اlkhalqi alladii mata faatahum khasiruu khusraanan mubiina waa qodobka ugu muhiimsan diintooda in loo ilaaliyo qodobka labaad waa islaaxu maa laa yatimu diinu ila bihi oo min umuuri dunyaahum tan hadda oo mujaahidiinta iyo xarakada ay u taagan tahay waa marka labada dhinacba inaan isku dheelitirno oo ahmiyadana la saaro caqiidada iyo tawxiidka iyo diinta islaamka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم shariif sheekh axmed iyo xildhibaano qiray boobka muqdisho ka socda ayaa nugu soo maqan balse ku soo dhowaada markan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee kunyabarow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، قرها أما ميرها قرها آه، wuxuu ka mid yahay آه، khudrawaadka آه، aan kasoo sheekeynaynay ama miraha aan kasoo waramaynay آه، xalaqaadkeeni caaw xalaqadeena waxaan ku qaadanaynaa miraha qaraha آه، wuxuu ka mid yahay ama wuxuu ka mid yahay miraha aadka u macaan dadkan ay aadka u jecel yihiin runtii eh, kaas oo aad iyo aad loogu isticmaalo soomaaliya Eh, mirahan eh, wuxuu ka hortagaa runtii eh, sunta jirka soo weerarta maadaama eh, ay ku jiraan kuwo jirka ka qayb qaata eh, isla markaasna firfircoono geliya wax badan oo ka mid ah eh, miraha oo khaasatan qaraha ay xambaarsan yihiin Eh, runtii marka eh, faa'iidooyin badan wuu noo leeyahay Eh, waxyaalo badan vitaminaad badan iyo macdin badanna waa ka heli karnaa Eh, waxyaalaha marka macdinta ama vitaminaadka aan ka heli karno miraha qaraha eh, wuxuu hodan ku yahay vitamin ega eh, iyo vitamin b alif ayuu bixiyaa sidoo kale vitamin c ayuu bixiyaa Eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa eh, cudurada soo weerara dhammaan jirka bani aadamka Eh, sidoo kale wuxuu bixiyaa maadada ironta ama feerada loo yaqaano ayuu markaasi bixiyaa dheefshiidkan wuu saxaa calooshana way socodsiisaa inta badan Eh, runtii shaqooyinka ama waxyaalaha faa'iidada uu leeyahay isticmaalkiisa jirka bani aadamka ah waxaa ugu horeeya eh, inuu jirka fuuq celiyo eh, jirka qoyo islamarkaasna fuuq celiyo wareega eh, macdinta ama electrolyteska jirka uu isticmaalayo uu bixiyo wax badan jirka uu fuuq celiyo Eh, sidoo kale eh, wuxuu lidi ku yahay eh, infectionada ku dhaca eh, keliyaha iyo kaadi mareenka asigoo yareeya eh, dhibaatooyinka u imaan kara eh, mindhecrada iyo brostateska qanjirka Eh, sidoo kale wuxuu bixiyaa eh, caafimaadka wadnaha ayuu horumariyaa Eh, sidoo kale wuxuu horumariyaa awoodda mataqaanaa hurdada maskaxda ay bixiso ayuu kor u qaadaa Eh, sidoo kale wuxuu daaweeyaa da-da la xiriirta en, ah, qofka maaragtaaye en, hore maaragtaaye da-diisu u badatay inuu markaasi da-da uu yareeyo oo markaasi uu ka dhigo yacni qof oo maqaarkiisa iyo da-diisa aan isku qalmin qofka aadka u isticmaalo qaraha Eh, sidoo kale wuxuu yareeyaa eh, murqa xanuunka iyo markaasi dadka exerciseka eh, sameeya inuu murqa xanuunka ka yareeyo Eh, wuxuu u fiican yahay maqaarka wuxuu ka hortagaa cudurada ku dhaca maqaarka dhammaan qaybahooda kala duwan Eh, wuxuu dhaqaaqa iyo mindhecrada iyo isku socodka ama shaqada ugu fiican yahay dhammaan eh, caloosha iyo mindhecrada Eh, sidoo kale wuxuu kordhiyaa baraaruga gogasha eh, sababtoo ah waxaa ku jira maadada loo yaqaano l arginiinka iyo kuwo kale oo la xiriira xagga hoos u dhaca galmada iyo waxanta ayuu aad ugu fiican yahay waxaa laga yaabaa qaraha dadka hadda markii la sheego barnaamijkan inay isdhahaan waa un khudaar iyo fawaakihda qayb ka mid ah maxaa waa waxaan la sheegaya waxaa ku jirta maadada l arginiinka la yidhaahdo ee markaasi ee aadku maaragtay u bixisa maadooyinka een xagga galmada ku shaqada leh hadday ahaan lahayd kobcinta een shahawaadka iyo awoodsiinta xagga galmada qofka intaba way bixisaa ee waana la daalacan karaa oo la baari karaa runtii marka faa'iido badan ayay inoo leedahay isticmaalkiisa miraha qaraha in haddaan ka heli karno faa'idkaas tirada badan ee sidoo kale wuxuu bixiyaa fuuq celinta jirka saan soo sheegnayba qofka hadduu shumo biyo badan halkuu ka cabi lahaa hadduu isticmaalo qaraha waxay u noqonaysaa fuuq celin ayay u noqonaysaa waxaa laga helaa aan sheegnay feerada iyo ironta iyo yani macdinta noocyadeeda kala duwan sidoo kale wuxuu u fiican yahay xibnaha uurku jirta ama caloosha ku jira sida beerka ayuu sifeeyaa dheefshiidku u fiican yahay wuu dhaqaa macaankaas oo markaasi uu bixinaya qaraha beerka ayuu dhaqaa dhammaan xibnaha uurku jirta ah waxyaalaha macaanka ay khudaartan khudrawaadku way u fiican yihin xaqiiqatan wax badan ayay ka taraan wadnaha ayuu u fiican yahay keliyaha ayuu u fiican yahay mindhacrada ayuu u fiican yahay iyo dhammaan uurku jirta kaadihaysta ilaa tubooyinka kaadimareenka intaba wuu u fiican yahay wuxuu sidoo kale daaweeyaa infectionada ku dhaca keliyaha iyo kaadimareenka waa loo isticmaala soomaaliya waa la yaqaana dadka inta badan qarahay soo gataan hadday dareemaan keliya xanuun iyo kaadida oo dhibta xoogaha iska dareemaan qaraha ayay soo gataan weliba midka biyaha badan ayaa aadku ugu fiican oo midka sokorka ah waxaa kasii fiican midka qaraha biyaha badan oo biyaha xadiga badan ku jiraan ayaa ka fiican sidoo kale wuxuu kordhiyaa levelka hemoglobiinka ama h b ga ayuu korciya ayuu kor u qaadaa islamarkiiba qofka hadduu isticmaalo ironta ayaa ku badan saan sheegnayba maado badan oo ironta ku jirta islamarkiiba h b wuu soo kaca sidoo kale wuxuu yareeyaa infectionada ku dhaca maqaarka ayuu yareeyaa wuxuu ka hortagaa dhibaatooyinka ku yimaada indhaha ama aragga waxyaalaha soo weerara ama banaanka u yimaada ama dacfiga ka dhiga indhaha inay aragtida ay yaraato ayuu ka hortaga iyo habeenisada waxyaalaha la midka ah sidoo kale wuxuu u fiican yahay qashinsaarka keliyaha saan sheegnayba qashinsaarka keliyaha ay sameynayaan kaadida badan iyo markaasi qashinsaarka ayuu qeyb weyn ka qaataa aadna ugu fiican yahay sidoo kale wareega dhiigga levelka wareega dhiigga isku celcelinta regulationka uu sameynayo ayuu u fiican yahay oo markaasi firfircoono geliya dhammaan xididada wadnaha iyo maskaxda iyo dhammaan ayuu la shaqeeyaa oo wax badan uu firfircooniyaa sidoo kale wuxuu bixiyaa caafimaadka iyo miisaanka qofka inuu isku dheeli tiro oo runtii qofka uu dareemo xoogaha miisaan oo markaasi oo balanced oo markaasi heer dhexa inuu dareemo markaas isla markaasna qofka uu isticmaalo qashinsaar badan uu sameynayo runtii marka faa'iido badan ayuu inoo leeyahay qaraha isticmaalkiisa insha allahu taala waxaan filaa in laga faa'idi doono wax badanna la isticmaali doono aad iyo aad u mahadsantahay لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay shariif sheekh axmed ayaa sheegay in bulshada muqdisho qadayaan taasna uu sabab u yahay xasan sheekh sidoo kale wuxuu ka digey in xasan uu isku dayo inuu xoog kusii joogo kursiga dalkan qora waa lagu soo daana waa la iska dhigay kuwii soo qaadaya iska dhigan war ninka cusubow qorabu meel fiican kuma geeyanaya iska dhig qoryuhuna qoryuhuna waa lagaa badiyaa guryahay wadayaalin haddaadana iska dhig qoraga waxaa la rabaa sharci in lagu haayo qoraga haddaan sharci lagu hayn madaxaan ahaa ma ma shaqaynayso madaxda cid u ogolaata ma jirto sharci darre inay wax ku dilaan inay wax ku dhaawacaan inay wax ku handadaan sharcigana waxaa loo sameeyay in loo sameeyahay qof weyn iyo qof yar nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam khudbo khudbooyinkiisa ka mida waxau dhahay gabadhayda faadama adduunkan ayadoo ugu jeclay haddee waxaado gacanteeda waa goyna maanta soomaaliya qof saas dhihi karaa a hogaamika ama soo dhaweyka gabadhayda faadama haddee waxaad do ya gacanteedaan goyna gacanteedaan goyna qof dhihi kara ala rabaa isku day ugu yaraan lama gaari karo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam cumar bin lkhataab soo ma ahayn saxaabadu midka ay dhaheen mimbarka kasoo dukuma dhagaysanayno hal hal go-aan qaybsanay go-a labaad xaggaa ka keento owna cabdullahi bin cumar oo kaala u sheeg go-i labaad go-i aniga laysiyaan siiyey soo ma ahayn taariikhdaas ay leeyihiin dadkaanu waxaan ugu nasiixaynaynaa hoos haddaw diido koraan ugu sheegaynaa haddaw diidana waan ka tashanaynaa mas wax kala haysiin ya ya wax kale ha wax kale ma jiraan qof qof ya ma dhaafto ahe qofka aan arkaynin maanta xaaladda dalka ay ku jirto ee aan xooga xoogaa lahayn ee ay u muuqdaan wax fiican waxaan leenaha ma ka warhaysaa suuqa bakaaraha ma ka warhaysaa suuq bacaad ma ka warhaysaa jidka sodonka ma ka warhaysaa jidka warshadaha dadku waa qadaayaan waa baahan yihiin intaas waxaa usii dheer niyad dilka iyo bahdilka usii dheer iyo kutumashada xuquuqdooda in dadka maalin walba canshuur lagu soo rogo oo qora liifkiis looga qaado waa cadaalad darro waana dulum waana wixii laga soo dagaalamay waana waxaan marna la aqbali karin waxaa cajiibka aan rabaa inaa idiin sheega waxaa ka mid ah intaan hadda meeshaan fadhinaa waxaa lay tusay jaadka keliya maxaa lagu soo kordhiyey shalay shalay waa hadda jaad waxaa lagu soo kordhiyey waa la dabalgariyey qayb kastoo oo canshuurteedii labaa lagu dhuftay hay-adaha meeshii ay dowladdu canshuuri jirtay dhowr hay-adood oo la yaqaano dadka iska leh oo kulligooda corruption ku dhisan oo xaaraana oo mid xalaala aysan ku jirin ayaa dadka ka qaada canshuurta warqad kastoo la soo saaro ujeedadoodu waxay tahay in lacag laga sameeyo dadkaas masaakiinta ah ee aan hoyo karin ee qadaaya waxaa ka mid ah dukaanku waxau u baahan yahay shahaado dembi la-aana war horta ma bani aadamkaa d dembi gala mase guryaha ya bani aadamkaa gala in caqligeenu meeshaas uu gaaro oo dadku ay aamusan yihiin aniga waxaan isleeha waxa soo socdaa khatara meeshii bani aadam ou malay karay waa la dhaafsiiyey meeshii bani aadam ou taxamuli karay waa la dhaafsiiyey dadku kulligooda waxay ahaayeen rajo inay dowlad fiican helaan maxaa yeelay maxay ula dirireen midda ka horreysay waxay kula dirireen cadaalad darro sida hore loo sheegay waa ka adeeg badneed waa ka adeeg ficneed waa ka dadnimo ficneed haddii iyada la diiray haddii iyada la diiday soddon iyo saddex sano kadib maxaa lagugu ogolaanayaa waxaa lagugu ogolaanayaa dulmiga intaas la eg iyo kala qaybinta iyo kala irdhaynta marka ani marka waxaan aaminsanahay in la soo gaaray xilligii ummadda soomaaliyeed tasha lahayd xilli kululaa la joogaa ma raba inaan kusii dheereeyo waxaan rabaa aada iyo aad inaan uga cudur daarto meesha oo kulul oo haddana cariiri ah waxaa la yidhahaa baahidu waxbay ku bartaaye markaan ogaanay inaan hoteelada la ogolayn yaa waxaan dhalnay bal gurigeena korkiisa aan iska xaarxaarana marka kuraalle ahaada ha kululaata laakiin maanta qofku dhahaysa maxaad meeshaan ugu jirtaa ma jirto ayada laftigeeda waxaana la soo gaarsiy inaan la isaga aalaynin laakiin waxaan dhahnay meeshaa meelaan ka naqan karna maaha gurigeena korkiisa inaan ka cararno suurtagal maaha marka daaha iyo qoraxda iyo maxaanku yidhaahdaa
intaa kadib waxaa iyagana hadallo ka markhaati kacaya dhulboobka muqdisho iyo xadgudubyada lagu hayo shacabka jeediyey xildhibaana ka mid ah daahir jeesow cabdiraxmaan xidig gama-diid caanunuug iyo kuwo kale baahida waxay ku bartaa inaad wax qabsato hoolkan aad arkaysaan afartan iyo siddeed saac kadib markii meel yaroo maqaaxidda liiga soo bursaday ayaan ku dhisnay afartan iyo siddeed saacadood hoolkan ayaan ku helnay markii meel kale nagala soo bursadana madaxweynaan helaynaa insha allah waxaa hubaal ah baahida badan waxay ku bartaa inaad wax qabsato ood isqaweyso ma wax laga xanaaqinaa adigoo xisbiya soomaaliyeed ay ku marti qaateen oo midayntooda lagugu marti qaaday haddii saddex ciidan oo ciidankii booliiska ciidankii koofa guduudka iyo ciidankii oo madaxtooyada weliba iyo ciidamadii nabad sugidda ee la yaqaan iyo booliiskii ay kaa dimiyeen sidaan oo kale kaamaradi iyo saxaafadda ay kaa dimiyeen oo weliba anoo hadlayo saan oo kale ee meega u haysta ayaa liiga dimiyey xoogaa inay is adkeeyaan damcay oo kaali iyo imaada qoortii qabay iyo wax noocaas wiilasha waa ku faraxsanaya saxaafadda way duubeen hadda waxaan haysanaa meel ilaa caawa aan siigashiri karno cidna oo imaan kartana ayna jir marka baahidaas waa ka baxnay eedadaan ogahay oo soddon sano afartan sano xilal haayo oo aan dalkooda u diiday inay doorasho galaan in ee, laga dhigta muxuu ahay road model laga dhigto sax ma dadka soomaaliyeed qab ay leeyihiin qabkoodana laguma jibin kara taa dadna ciidana laguma handidi karo waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliyeed qofka danahooda ka shaqaynaya ka shaqaynaya inaad ogaataan iyo midka idin dibindaaminaya xaafadaha idinka soo saaraya guryihiinnii ganacsato ka iibinaya siyaasiyiin been ah oo dadka ka beec mushtara ka iibinaya inaad ka taqaanaan dadka waxaan aaminsanahay waxaa jiray rejiim lamida rejiimkan oo maamulka somalilan hogaaminaya ummaddii ay markaas aada u dhibsatay ee nacday qaabka uu hogaaminayay iyo siday wax u wadaan runtii waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeedna aan u sheegaa ninka ganacsadaha ah ee dhulkii laydinka kiciyey iibsanaya oo aada magacyadooda wada haysaan ganacsiyadoodana aada taqaanaan inaan waxba laga iibsan ganacsigiisa inaan waxba lagu darsan in la takooro qofkaas oo kale oo hadda kadib uusan shacbiga soomaaliyeed iyo society-ga uusan qayb ka noqon dhul waxaa qaadan kara dowlad waxayna u qaadan kartaa dan dowladeed laakiin dhul shacab uu leeyahay inta laga barakiciyo dad masaakiina in niman ganacsataa la siiyo sax maaha waana laysaga daba imaanaa ninkii lacagtiisa geliyay ninkii kale dhinaca amniga waddankeenna marka aan fiirino dhammaanteen xogogaal baynu u wada nahay haddii la dhaho ha laga sheekeeyeena qof waliba wuxuu ogyahay unbaa loo sheegayaa laakiin waad ogtihiin dalka soomaaliya maanta halka uu marayo in gobol kasta oo ka mida ay dagaallo sokeeya ka socdaan oo beeluhu isdilayaan waxaan ognahay in inta kale ee shabaabka haysatana dowladdu ay gacmaha ka laabatay kuna mashquulsan tahay gobolka banaadir iyo dhulkiisa intaas marka aan ka gudbo waxaan rabaa inaan dul istaago barakicinta dadka soomaaliyeed ee saaxiibada iga horreeyay ay sheegeen ee laga barakicinayo dhul badan oo ay degganaayeen taasoo runtii nasiib darro ah aynad muuqato inayna iskeenaynin qofkii aan codka ka rabay ayaan maanta barakicinayaa taa waxay idin tusaysaa oo tusaale cad u tahay dowladda hadda joogta inayna qof iyo cod u soconin sababtaa qof iyo cod hadday u socoto dadweynihii ay codka ka rabtay ma barakiciseen waa tusaale fiican oo qof walba ugu filan inuu fahmo meesha loo socdo oo ah muddo kororsi iyo dictatorship in meesha la iska joogo waxaad ogtihiin in qaybo ka badan oo ka mida dalka soomaaliya cunaqabatayn lagu soo ragay oo dhinaca dayuuradaha maadaama waddankii aan dhulka lagu safri karin ood ogtihiin in cunaqabatayn ballaadhan ay saaran tahay deegaamo fara badan sababta ay u saaran tahayna ay tahay in lagu khasbo waxa ay rabaan tiimka hadda jooga xukunka haddii aad ka hor timaadidna ay noqonayso in lagaa hor istaago wixii aada xuquuqda u lahayd oy ka mid tahay hadalka oo aad arkayseen xisbiyadii midoobayay maalintii dhoweyd ee saaxiibkay jesow uu taagnaa wixii haystay ee ahayd damiya kaamirooyinka iyo maxaan ku idhaahdaa in loo diiday inay hadlaan waxaan rabaa halkan inaan farriin u mariyo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur oo isaga runtiisu ka mid ahaa himilo qaran halkanna laga doortay ama ha isqariyo ama yuu isqarin waxaa laga rabaa inuu golaha shacabka furo shakhsiyaad cabsi haysa inuu baarlamaanku u afduubnaado sax ma ah mar kalean ku celinayaa maalin horena waa idhi haddii baarlamaanka la furi waayo oo si deg dega loo furi waayo waxaa dhacaysa baarlamaanku inuu laba meelood ku kala shiro oo aan furanno baarlamaanka haddii laga baqayo in mooshin la keeno mooshinka waa la keeni waa la saxiixay wuu diyaarsan yahay ciddii ku baxaysaba cidunbaa ku bixi doonta haddii la ysku dayo in afduub lagu haysto baarlamaankana laguma haysan doono shacabka soomaaliyeed oo sida sharci darrada lagu barakicinayo runtii aadaan ugu xunnahay dhulka danta guud ah dan guud unbaa lagu wareejin karaa dadkii waa laga barakiciyey shakhsiyaadaa laga gaday dadkiina waa la dayacay qof ee codna waa ka rabnay ay leeyihiin bal beentaas ka warrama waxay dadku u sheegayaan marka shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inay aada u fahamsan yihiin beentooda iyo dhagartooda waxay sheegayaan inaysan waxba ka jirin nimanka meesha jooga xoolaa ka maqane dadkama maqno caburinta waxaad ogtihiin in huteeladii magaalada muqdisho ciddii aroos dhiganaysa hataa ay warqad fasax ay ku xireen aniga waxaan isleeyahay warqaddaas fasaxa maadaama hore aan u sheegay oo nimankan dhaqanka ay ku socdaan inay dadka miisaamaan ay ku socdaan aan hore u yidhi lacag ay ka raadinayaan horta warqadahan fasaxa hataa wax kale maaha meeshaas ay ka gashay lacag meel kasta inay dhaqaalo ka sameeyaan qorshahooda horta kaas waa hoteel dad loo diiday dad la caburiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud gurigaanuu madaxweyne ku noqday shalay halkaanaan wada joognay markii xukunkii iyo xukunkaanu ka horreeyey ay talada hayeen dadkii meelaha lagu burbursanay aan ka wada mid ahayn waxaase dee waayaha inuu wax ku bari waayo horta doqonnimo waa marka madaxweyne waxaan leenahay dadkaanu ma caburin kartid cid kaa aqbalaysana ma jirto marka hadalkayga waxaan rabaa inaan kusoo koobo dhaqinka sideedaba dhaqinka waxa wanaagsanaa la iska dhexlaayo wax xun la iskama dhexlo kuwii shalay ka horreeyey asaga dadkay caan jireen ciyaal la yidhaahda cayaanka baraha bulshada ayaa lacag lagu siin jiray dadka madaxda inay caayaan kuwaana waxay kusoo siyaadiyeen inay dhulkii danta guuda ummadda soomaaliyeed aan wasaaradihii ay lahaayeen ay boobaan waxaan rabaa inaan iska hilmaamin hooyooyinka soomaaliyeed oo aan isleeyahay dalkan markii uu burburay ayagaa lafdhabar u ahaa guriga hooyooyinka waa dhoweed wixii ku dhacay gabdhaha soomaaliyeed in xijaabkii laga tuuray la liif garaacay waa idinka waa ka xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa wuxuu noqday qofka hormuudka u ah boobka hantida danta guud iyo wixii ummaddan ka dhexeeyuu noqday wuxuu noqday wuxuu noqday maatadii iyo danyartii dhulka bannaan ee keydka dowladda u ahaa degganaa shakhsiga inta ka barakiciyey asigoo il dhallinyaradoodii iyo wiilashooda difaaca qaranka ay ku jiraan cagaf cagaf hataa jiingalan ay fuuqsan waayaan cagaf cagaf ka geliyuu noqday oo mannaxaa dowladdu hadday meel shicib ay degganaayeen ay laheeday u baahata waa inay ka kicisaa laakiin dan shicib lagu qabanayo waa kuwa ay ka kicisana meel ay deganay u diyaaris xaqa loogu lahaa wixii dhacay waa wada ogsoonnah walaalayaal fasaadka maanta jira meeshu uu maraya qof garasho iyo caqli leh oo uu ka maqan yahay ama yacni seegan ma jiro mas-uulida markana wada saaran laba arrimood inaan kala dooran ninkaa dalkii iyo hoggaankii la lumay la lumid keliya aan ku darinay wax walbaba cagta mariyey hadday kala irdhayniyo kala goyni kutumasho shuruuc ay tahay hormuudka u ah boobka hantida danta guuda boo hormuudka u ah ee maxaan ku rahdaaya weli xataa inay wax ka qaldan yihiin maskaxdiisa aysan ku jirin oo dadkii la fariistay ay kaaga sheekaynaan la yaabaysa ninka nuucaas ah inaan iska sugno oo fadhinno oo wakhtigiisa ha dhammaysta la yidhaahdaay sax maaha wax saxi maahan wax suuragalena maahan wax dad loogu maahmaaha maahane hadda ka hora waxaa la yidhi niman muqayiliin ahoo jaadka waa kala culisyahay mid khatara intay cuneen si xun u marqaamay oo maskaxda ay doorsoontay markay saamilaylka marayaan ayaa jaadku ka go'ay jaadkii nin ka mida la fadhiyey u dirseen waxaa yidhi baxe gabadha heblaayl yidhaahdo gurigeeda garaaca jaadkayda hay dhigtaa jaadkii nooga soo qaad jaadkii noo keen waa nin lunsan marqaansanee maskaxdana maqan tahaye waa iska si u wareegayo u wareegayo u wareegayo markay saddexdii marayso ayuu isla gurigii nimankii diray uu ku soo laabto albaab ku soo garaaca oo wuxuu yidhi warheedha iga fuura meel hebel baan ku qayilaynaa rag noocaasaan nahay jaadaan u baahanaya iga fura inaan gadanne soo friisay yidhaahdeen nin baan u dirsanay wuxuu noo keen wax kaa siin doonaayo ninkay dirsadeen waa taa mayowga in marka kii dalka la lumayna uu noqda kaa kuwii iyo shacibka kale inay qabtaan laga rabin kuwa kale ee meesha iska fadhiya aan noqonaahe wax saxe maaha dadkii talada iska lahaa ee badbaadada dalka iska lahaa hadday halkaan fadhiyaan oo fiirsanayaan oy aaminsan yihiin odayga nuucaa saddex sano aan sugayn dhaqankaana leh sii bahaloobayo inuu dariiq ku soo noqonayo waa arrin khalad ah weeyaan oo meel xun laga dooni doono haddaan maanta loo istaagin waxaa arrinka kale oo yaabkii ama kaaka noqday dunida ay nala yaabantahay ah dhulka tirada badan oo la gado ood maqasheen miisaaniyaddii sanadkan la keenay hal leen ama hal madax oy kaga xusan tahay in lagu daray ma jirto dakhli kasta oo soo xarooda dowladdu hadday dowladna siiso iyo hadduu dalkeenna ka soo xaroodo waxay ku caddahay miisaaniyaddaas hal meel ay kaga jirta male taas waxay daliil cad u tahay marka jeeb shaksi iyadoo kaasha inay ku dhacayso waxaan ogsoonnahay nolosha magaalada maanta ka jirta ganacsigii ugu weynaa geyga ee soomaalida degta ama bariga afrika ee bakaaraha inuu muddo u xayirnaa u xirnaa lacago baad ah oo sharciga aan loo soo marin oo weliba istaraya maalin maalin ka dambaysa kambaniyaal ama shirkado ashkhaas lagu naasnuujinaya loo dhiibay weliba oo xataa qisna dowladaysan ku dhacayn markay cawdeenna hanjabaad iyo cagajuglayn iyo xarig iyo dil loogu hanjabay waxaa taagan oo qof kasta ogaan kartaa nabad suguddii aan u dirsannay amniga dalka inay sugto ee la socoto inay dukaamada iridooda saf ugu jiraan oo ay leeyihiin cashuurta xagga urida weys war dukaankan waxaa iigu jirto ninbaa iiga sheekayay ganacsadaah dukaankayga hal milyana ku jirtuu yidhi bishaan dhanna kun doolar maana gelin kiradu waxaa weeyaan kun iyo boqol ay ahayd shaqaalaha iiga shaqeeyaan saddex kun iyo waxaasay qaadan lahaayeen korontadii waa saas waa iska bixin laha waad ogsoontihi nolosha waxa ka jira maanta waxa yeelaya maxaa waaye inteeda badan waxaa weeyaan wax alla wixii wareeg lacageed oo hal meel ku dhacaya xataa aan account dowladeed ku jirin akaan account shaksi iyo bangiya hataa aanan oolin iyagoo kaasha meel la yaallo weliba dahab iyo kayd laga sii dhaya loo sii bedelaya dadka bedelaya inaan ogna waxaas inaan fiirsanno ma ahan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي